way waxaan runtii aada u bogaadinayaa hawsha dib heshiisiineed ee ka socota galmudug waa runtii hawl lagu farxo in madaxweynihii hore galmudug xaaf caasimadda galmudug ee dhuusamareeb u tegey uu caddeeyey in uu diyaar u yahay inuu dhismaha galmudug uu qayb ka ahaado waxaan uga mahad celinayaa madaxweyne qoorqoor sabirka iyo dadaalka iyo wanaagga uu u sameeyey siduu daba heshiisiin u abuuri lahaa waxaana muuqata markii galmudug ay isku keliyeysatay dadkeedu oo runtii dowladda dhexe ay wakhti siisay inay arrimahoodii xallisteen waana arrin lagu farxo oo aan ku baraarujinayno kuna bogaadin doonno degaan walba dadkiisu inay arrimahooda ay xallistaan oo wixii madmadow oo dhexdooda ku jira ay ka wada fadhiistaan oo wanaag ay uga gudbaan waxaan sidoo kale halka bogaadinayaa dadaalka iyo wadahadal ka socda magaalada nairobi ee u dhexeeya madaxweyne axmed madoobe xidig seeraar iyo sheekh daahir oo runtii iyagana khilaaf ka abuurmay xilligii doorashooyinka jubbaland ay ka dhacaysay sabab ka dhalatay ay khilaafkaas uu usoo jiitamayay waxaan uga mahad celinayaa inay garteen in ay ka wada hadlaan arrimahoos oo ay xalliyaan waxaana runtii ka warqabaa in goordhow uu gebageba yahay xal waaran ay ka gaari doonaan isbedeladaas ku socda soomaaliya oo ka dhex socda maamulada oo dadka soomaaliyeed ay garteen inay wada hadlaan waa fure iyo rajo cusub oo dadka soomaaliyeed usoo hoyatay middaa mid la mid ah waa midii puntland ka dhacday shirkii wada tashiga ee dadka reer puntland oo dhan isugu yimaadeen arrimahooda ka doodeen ka tashadeen iyagoo aan iskala saarin qaybana iska dhigin waddadaas cusub waxaan rajaynayaa inay noqoto waddo ee soomaaliya ee muddo ay sugaysay oo mashaakilka jira oo dhan xal siyaasadeed lagu xaliyo dowladda federaalkana waxaan ugu baaqayaa in ay waddadaas dadku doortay oo ah inay wada hadlaan inay isdhegaystaan inay isu tanaasulaan inay dhiirigelin u samayso oo gacan ka geysato oo iyaduna ay la timaado aragti aragtidaa la mid ah oo ay dhammaan maamulada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka iyadana gogoshaas garoowa loogu aan ugu fidinay inay iyaduna ay galaan oo lagu wada heshiiyo oo dalka meel uu wada jeesto maadaama adduunkii khatar uu ku jiro oo aan la saadaalin karin inta uu socon doono caabuqa waxaan dhiiri gelinaynaa in arrimaha khilaafka siyaasadeed ee dhammaan geyga soomaaliyeed ka jira wada hadal iyo wanaag lagu dhammeeyo